aaday umahadsan tahay maalmahan waxaa degmada tijiirlo ee gobolka boqol ku wajahana ciidamo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwa dowlada dhexe oo ujeedkooda yahay inay degmada tiyelow gacanta ay ku dhikaan oo muddo oo ku dhawaada bila gacanta ugu jirto ururka al-shabaab xilli aan taliyaha ciidamada booliska degmada tiyelow aan la xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay in ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowlada dhexe ay ku daadsan yihiin meel qiyaastii degmada tiyirlow ay u jirto qiyaastii saddex kilometer halkaasi oo dagaala saaka iyo ilaa haatan uu ka socdo dagaalkaasi oo u dhexeey ciidamada dowlada koonfur galbeed iyo libciidamada dowlad dhexe oo ay kasoo horjeedaan ururka al-shabaab oo ku sugan degmada tiyirlow ee gobolka bacola gudoomiye ayaa waxa uu sheegay in wararkii ugu dambeeyey ee ciidamada uu ka helayo ay ahayd in markaasi dagaalkii saaka ay ka qaljabeen ciidamada al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda balse ciidamada koonfur galbeed iyo weliba kuwa dowlad dhexe hadda ay isku imaan rabaan kadibna ay duulaan ay ku yihiin wili degmada tiyoglow oo maalmahanba dagaalka ka socday u dhexeeyey al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda dhexe wararkii ugu dambeeyaan ka helayn waxaay sheegeen in degmada tiyoglow anteenkeeda uu gohan yahay kadib markii maamulka degmada tiyoglow uu amray in anteenada la jaro maadaama uu ujeedka uu yahay in degmada